wasaaradda beero iyo waraabka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba shirkadda hoblaal group iyo ka wareejiyay arala ku qaaday afar boqol oo goobood si baaratiin lankasubi waana lan ogaada tayada nafaqada beerashada madaxa shirkadda beerashada hoblaal group cabdifitaax xuseen siyaad weybause sheegay in shirkadii wadda dadaalo ka eedan sidii yohan saaro lahayeen tayada beerashada waaniyo aan caawi lahayeen beeraleyda soomaaliyeed cabdifitaax xuseen siyaad iyo weliba use faahfaahin kubiyey arada wasaaradda beero iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya iyo ka wareejiday in yosefey la ambaaro doonaan waanay koran gaada doonaan walaasarowka beero taasoo maanta halkaan u nimaanay oo wasaaradda nagu wareejinaysay ayay caradan oo gaarayso afar boqol oo cara ah oo sambal ah oo laga soo kala aruurshay tuulooyin kala duwan ee soomaaliyeed oo saddexda state shaqadaas oo ahayd muddo soo socotay wasiirka waan ugu mahadcelinaynaa iyo wasaaradda dhammaan shaqada wanaagsan ee soo qabatay haddaan shirkadda haddaan u ahaa shirkadda hoblab group waxaan mar kale iyo mar saddexaadba aan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqono baaritaanada caradan oo aan capacity u leenahay si aan uga qayb qaadano horumarintaas iyo muxuu ahaa bahalka isheeg iyo wax soo saarkaas iyo xirfadii aan ku caawino dhinaca kale wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayar iyo weliba use shacabka kala dardaaramay inyo ka dhiiradaan tacbadowka beero waaniyo wasaaradda marwelbiye diyaar angleeta garab surmowshe ujeeddada maanta aanu halkan u fadhino kulligayo annaka iyo kambanigan brivatka hoblabis oo ah kambani dowladda la shaqeeya laakiin brivat ah waxa weeye inaanu ku wareejino hoblabis ama rajada baaritaanka haddii la fasiro aan ku wareejino carooyin laga soo qaaday dhulka soomaaliyeed beeraha soomaaliyeed dhulka soomaaliyeed caradiisa ilaa afar boqol oo goobood oo ka tirsan dalka laga soo qaaday oo aanu doonayno inaanu baadhno caradaas nooceeda nafaqada ku jirta waxay ka kooban tahay iyo waxa ay ku habboon tahay ama waxa ay ka dhiman marka laga fiiriyo xagga nafaqada aanu doonayno in la ogaado farxad bay noo tahay in dalkeenu uu leeyahay shaybaar ogaan kara sidaas oo caradaas noo ogaan kara oo shaybaarada caalamiga la tartami kara qiimeyn lagu sameeyey east africa standara aada iyo aad baanu ugu faraxsannahay sidaa aada wada ogtihiin dalkeenu markuu burburay wax waliba waa ka burbureen xogihii la hayay oo dhan baa burburay dhaatooyinkii dowladdu haysatay dalkeeda ka haysatay noocyada kala duwan haddaan ka fiiriyo dhinaca beerahoo kale carada ka haysatay degaamada kala duwan ka haysatay wuu burburay wasaaradda beeraha waxaa sharaf noo ah inaanu dib u soo celinay aqoontaas inaan raad